bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo kulan loogu hadlayay xal uhelidda amniga magaalada beledweyne la qaatay qaar ka mid ah waxgaradka gobolka hiiraan dowladda imaaraadka carabta oo hay-adda sodmaa ku wareejisay todoba boqol oo tan oo raashin ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo daafurtay mashruuca qalimada carruurta kudhalatay wadna dolaal gudoomiyaha gobolka banaadir oo kulan la qaatay safiirka dalka turkiga u fadhiyay soomaaliya warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo sagaal ciidan ruuxa ku dishay koonfurta khaza qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ay turka ku dhegaysan doontaan aduuye benuqadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoroon markana waxaad ku soo dhowaataan wararkiiyo faahfaahsan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa kulan loogu hadlayay xal uhelidda amniga magaalada beledweyne la qaatay qaar ka mid ah waxgaradka gobolka hiiraan khaalid cismaana ayaa warkaani inoo soo diray wasiirka wasaaradda batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane daahir shire maxamed oo maalmahan howlo shaqou jooga beledweyne islamarkaana kulamo kala duwan la qaadanaya qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka ayaa maanta beledweyne kulan kula qaatay qaar ka mid ah waxgaradka qabaa'ilada dego gobolka hiiraan waxaana kulankani ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya ujeedka kulankan wasiir daahir shire maxamed oo la yeeshay waxgaradka gobolka hiiraan ayaa daarnaa saddex qodob oo kale ah xalowhelidda iyo ka qayb qaadashada amniga gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne ka qayb qaadashada dagaalka khawaarijta dalka looga sifeynaya iyo weliba in bulshada dowladda ay ku taageeraan sidii doorasho qof iyo cod ah dalkan looga qaban lahaa xildhibaan maxamed cabdulqaadir maxamed xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale iyo xildhibaan cabdiraxmaan guray oo ka wada tirsan baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana kulankani ka qayb galay oo ugu horreyn kulanka si wada jira uga hadlay ayaa waxgaradka ah ka dalbaday inuu u diyaar garoobaana ka qayb qaadashada dagaalka dalka looga saaraya kooxaha khawaarijta sugidda amniga iyo weliba in dowladda federaalk ay ku garabsiiyaan doorasho qof iyo cod ah sidii dalka looga qaban lahaa qaladaadka dhici hayo idin siyaasiyiinta qaladaadka ee gali hayaanoo idin ma hal siyaasi oo shirka kula tihiinaa jir dadku waxaad u baahan tihiin nolosha in wax badan laga bedelo walaalayaalow taas waay tan dowladaynuna ay ka shaqaynay anakana wakiil aan ka nahay qof walba idinka idinka mid hadda haddii la yidhahdo maxaa qaldan amniga eber waa noolol ma jirto siyaasaddu waa baaba'an isbaaradu way baaba'day waxaasoo idilna wax loogu bixi karaa waxay tahay horta marka koowaad inaan dowladnimadana dib aan u soo celino dabadeedna aan ka shaqayno qabiilkan waddada loogu bixi lahay waa waddadaas axsaabta inaad nagu taageertaan
waxaan rabnaa dhibaatooyinkaas annagoo reer hiiraal inaan xallinno hadday tabasho jirto dadka tabashada qabaan wadan laha kulligeen lab jifo tabasho qabta keligeed ma jirto jifo keligeed wax xallin kartaana ma jirto magaca reer hiiraana wax ku xallin karnaa hadday wax naga maqan yihiinna ku doonan karnaa danna kula xisaabtami karnaa walaalayaalow adeeryaalow annaga safarkeenna marka horena saasuu ahaay waxaan rabnaa inaan u gudubno fayskii labaad fayska labaad laba isugu jiraa magaaladan amnigeeda in wax laga qabto waa ogtiin dhibaatada ku jirtaan ama magaaladan ku jirto waxaan rabnaa laba qodob annaga inaan magaaladan amnigeeda nabadoonadeediiu ka wada shaqayno
marka sidii aan isku naqaanay oon iskugu dhex jiri jirnay iyo quruxdii aan isla qaadan jirnay dadka wanaagga iyo fiicnaantii horumarka lagu gaari jiray ayadoon la helina cid gooni oo horumar gaari karta ma jirto annagoo gacmaha is haysanan insha allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda iyo bilahan gudahooda inaan magaaladan xalkeeda dhammayno qaar ka mid ah waxgaradka gobolka ee kulanka la yeeshay wasiir daari shire maxamed ayaa ku ammaanay kulamada wasiirka oo la yeelanayo waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada beledweyn waxayna ballan qaadeen in wax walba ay dowladda ku garab taagan yihiin wasiirada iyo xildhibaanada kalena ugu baaqay inay ku daysadaan wasiirka wasaaradda batroolka xukuumadda soomaaliya mudane daahir shine maxamed sida uu uga go'an tahay waa adeegidda qaranka iyo bulshada soomaaliyeed waxaan mar labaad u mahadcelinaa wasiirka ee cusub asiga oon bil joogin reer hiiraan dhex yimid xalliyey shaqaaqadii ka dhacday meeshaas haddana u yeeray reer hiiraan dhibka iyo dheefta in la qaybsada raba mar labaadaan u mahadcelinaa mahada ha ku gaartay wasiir daahirow waa markii ugu baa tahay ninkii ugu horreeyey hiiraan xil wax qabta macnaha ugu ma aha laakiin nin xil qabta ee hiiraan u yeero qaymeeya ninkii ugu kabataa sharafi ciisi allah ku yeero hiiraan dad wanaagsan oo wada dhashay oo abtay aysan waay dad aan kala maarmayn waa laba indhood kalama hurda waay waxaan leenahay horto daahirow wasiirow kii dalka samata bixi allah kaa dhig aniga waxaa leeyahay magaceyda islaaw roob laqaasira leeyahay islaaw guud oo reer hiiraanaan ahay cid shakhsiyaad uma ihi waxaan jeclahay nabadda guud ee reer hiiraan waxtar- waxtarka reer hiiraan tayaynta reer hiiraan Eh, haddii oo bari eh, qorax- bari eh, eh, ciidamada la marayo macaawisley la sameeyo militari la sameeyo diyaar lagu duqeeyo oo shabaabkani aas qoraxsan joogo waa boog jirin oo cagagada aan laga guran waay wasiirka wasaaradda batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane daahir shire maxamed oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa faahfaahiyey ujeedka kulankan waxaanu ballan qaaday inuu sii wadi doono kulamada oo la yeelanayo waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka hiiraan kana dalbaday bulshada inay ka qayb qaataan xalxulidda xaaladda amni ee beledweyn iyo u diyaargarowga wejiga labada dagaalka argagixisada dalka looga saarayo magaca hiiraan waa dhaawacay- waa dhaawacan yahay waa dhiigbaxayaa waxaan rabnaa in dhiig lagu celiyo in dhiig joojin loo suubiyo inta u samayn lahaydna waa inta halkan fadhisa iyo inta la mid ah oo hadda aan halkan fadhin waxaan rabnaa isku duubni inaan u wajahno waxaan rabnaa inaan wadajiro wajahno waxaan rabnaa inaan xal waara ka gaarno siyaasiyan iyo dhan walbaba sida xildhibaan maxaa cabdiqaadir raaxay iyo xildhibaan guri ay sheegeen dowladdu siyaasaddeeda waa wajahday xukuumadda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka jiha la aaday jihadii la aadayna waa in qof iyo cod lagu ciilbaxo waa in qof iyo cod lagu ciilbaxo dowladda imaaraadka carabta ayaa hay-adda soodoma ku wareejisay toddoba boqol oo tan oo raashin ah axmed cabdi ayaa warkan muqdisho ka soo diray hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliya ayaa gudoontay deeq ka timid dowladda imaaraadka carabta kulanka ay deeqdaasi kula wareegaysay hay-adda maareynta masiibooyinka oo ka dhaca magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay safiirka dowladda imaaraadka carabta ee magaalada muqdisho axmed jumar rumeyti iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka maxamuud macalin cabdulle deeqdani oo ka kooban toddoba boqol oo tan ayaa waxaa ku wareejiyey hay-adda maareynta masiibooyinka safiirka dowladda imaaraadka ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho maxamuud macalin cabdulle guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horrayn waxauu soo dhoweeyey deeqdaasi ka timid imaaraadka carabta waxauna faahfaahin ka bixiyey goobaha kala duwan ee ay ugu tala gashay hay-addu inay gaarsiiso deeqdaasi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، waxaan آه، joognaa baqaarka hay-adda maareynta masiibooyinka oo dabcan aan kula wareegayno een, walaalahayna een, United Arab Emirates oo runtii ee, no- ee, sida caadada u ahaydba ee, runtii ummadda Soomaaliyeed oo aad ogtihiin inay abaar ee, xun ay saamaysay abaartaasoo runtii ka dhalatay een, dayrtii ba'day iyo runtii ramadaankii oo runtii nagu soo dhow inay gurmadkii ay nala soo gaaraan aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaa garabkayga midi taagan safiirka ee walaa- dowladdeena dowladda walaalaha aan nahay ee runtii waxaan uga mahad celinaynaa garab istaagga mar kasta ay nala garab istaagsan yihiin waxaa runtii ee, hadda een, aan ee, ka codsannay dowladda imaaraadka maadaama ay iyadu ay diyaar u tahay inay waxyaabo badan naga kaalmayso si flexibility aan noola shaqayso een, inay ee, gobollada dadka oo dhan ay u qaybiso een, ilaa iyo ee, ee, saddex boqoloo tan oo raashinkaana waxaa la geeyey magaalada kismaayo oo dabcan aan runtii ka rabno een, magaaladaas iyo dadka jooga magaaladaas inay si fiican uga faa'iidaystaan ilaa laba boqoloo tanna waxaa la geeyey magaalada boosaaso oo runtii iyadana aan runtii iyo annagu ka codsanay inay gaarsiiyaan meeshaas oo runtii iyadana aan rabno inay maamulka puntland iyo guud ahaan dadkaasi runtii looga faa'iidaysto halkan waxaa nagu soo gaara hadda laba boqoloo tan oon ciidana u rabno ee, ee, maamul goboleedyada halkan ka dhow inta badan ee, hirshabeelle ee, gobolka banaadir ilaa iyo galmudug ilaa iyo south west in runtii ee, wixii la- ee, la gaarsiin kara la gaarsiiyo waan waana runtii ma ahan ee, midii ugu horreysay mana ahan midii ugu dambaysay dabcan safiirku waa hadda ila wadaagayay in uu ee, isku dayi doonaan ilaa iyo ee, ramadaanta ka horna inay dadaalo badan bixin doonaan ay ee, ummadda soomaaliya soo gaari doonaan macaali safiir soo dhowow aad iyo aadaan runtii ugu faraxsannahay inaa maanta runtii nala joogto baqaarka hay-adda maalinta masiibooyinka ee, waxay muujinaysaa commitmentigaaga iyo runtiisa ay kaaga go-antahay inaa ummadda soomaaliyeed ee, aad mar kasta la taagnaataan dabcan waa historic oo ma ahan hadda wax hadda ay noo bilaabanayo muddo dheerba garab istaagaad noo muujinaysaan ka khaasatan aniga ka gu- ka guddoomiye ahaan ka hay-adda maalinta masiibooyinka aad iyo aad iyo aadan ummad dowladdiina iyo shacabka iyo adiga khaasatan baan kugu mahad celinaynaa Ee, dabcan annagana waxaa naga rabaa insha allahu tacaala inaan ilaahna toogno ee, dadaalnane inaan runtii ee, xaaladdan aan ku jirnahay oo ummaddayna ay ku jirto maalowday riboortiga soo baxay wuxuu sheegayay ilaahay saddex milyan wax ka badan inay xaalad adag ku jiraan Ee, dabcan ee, ee, insha allahu tacaala laakiin dabcan kaliya kama shaqeeyaan inay humanitarianka naga caawiyaane ee, ceelal ayay runtii hadda mar dhow ay mataqaanaa waxuu ahay qaar badanna la sameeyey qaar badanna hadda lagu tala jiraa annaga ka hay-ad ahaan wax allaale wixii na soo gaaro dadka waxaan isku dayi doonaa inaan gaarsiino hadda shan iyo labaatan baabuur ayaa halkan ka baxday oo jidka ku sii jirto oo u sii socoto dhuusamareeb iyo guryaceel maamulka galmudug dabcan diyaarado waxaan ku qaadi karna waa ku qaadnaa ee cidtii naga kaalmaysana waa u mahad celinaa khaasatan dowladda walaalaha na ee imaaraadka aad iyo aad iyo aaday umahadsantaha macaali safir kusoo dhow aad iyo aadaa umahadsantaha الحمد لله آه، آه، بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة تم إيصال آه، شحنة مساعدات عاجلة إلى أهلنا في آه، والمتضررين في الصومال بما يعادل 700 طن آه، عب- آه، في كامل آه، الصومال الفيدرالية من ش- من شمالها إلى جنوبها ومساعدة إخوتنا في آه، هيئة الأزمات والكوارث صدمة الحمد لله آه، وصلت الشحنة وبدأ في التوزيع آه، والمستهدف تقريبا آه، 100 150 ألف عائلة wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa daahfurtay mashruuca qaliimada carruurta ku dhalata wadna dolaalka dhiibaan cabdi ayaa muqdisho ka soo diray xafladan oo xarigga looga jaray mashruuca qalniinka caruurta ku dhalata wadna duleelka oo ay fulinayso hay-adda bisha cas ee waddanka qatar ayaa maanta waxaa lagu qabtay xarunta isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali sudaneys ee magaalada muqdisho munaasabadan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka mida dowladda maamulka isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali sudaneys dhaqaatiir madax ka socotay safaaradda qatar ay ku leedahay soomaaliya madaxda hay-adda bisha cas ee dalka qatar iyo marti sharaf lagu casuumay agaasimaha guud ee isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali sudaneys dr nashaad kamil wakiilka safiirka dowladda qatar u jooga soomaaliya gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed ahna gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta caruurta dr luul maxamuud ayaa mashruucan waxa ay ku tilmaameen kii ugu weynaa ee laga hirgeliyo soomaaliya إنه المخيم العلاجي الأكبر في تاريخ الصومال القديم والحديث وإننا نعتقد أنها بداية لحدث مهم وجلل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أشارككم اليوم تجسيد مشروع قسطرة القلب للأطفال القلوب الصغيرة المشروع يستهدف آه، 67 قسطرة علاجية للأطفال
تستطيع العلاج عن طريق القسطرة بدون عمليات والهدف أيضا من هذه الرحلة أن نتعاون مع الفريق الطبي وال- وتدريب الكوادر الطبية قدر الإمكان في هذه الفترة القصيرة إن شاء الله المستهدف عدد كبير من الحالات وال- وهو فعلا هناك الحالات العديد والعديد من الحالات التي تحتاج العلاج
wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctorayso maryan maxamed xuseen ayaa sheegtay mashruucan in uu yahay kii looga maarmi lahaa caruurta ku dhalata wadna duleelka oo dalka dibaddiisa loo qaadi jiray
anoo ku hadlayo magacayga oo wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo wasaaraddaoo dhan maanta aan ka wakiilka ahay waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin waa idinkaga mahad celinaynaa maxaa yeelay eh, doctor saluul halkaanay ka sheegtay waxay tiri muxuu ahaa dadka ugu nugul oo ugu dhibaatada badan ayaa maanta maxay halkan ka faa'iidaysanaya waxaan leenahay aad iyo aad ayaan u baahannahay in noola sii kordhiyo howshaan waxaan u baahannahay inaan helno joogtayn ka wasaarad caafimaad ahaan waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo maadaama waddankeennu hadda ka soo baxay dhibaatadii iyo muxuu ahaa iyo dhibaatadii ka jirtay xagga nabadgelyada maanta waa ujeediin meeshaan joogno alxamdulilaah waxaan rabnaa dadkeenna inay heli karaan isbitaallo waaweyn oo wadnaha la furi karo oo muxuu ahayd oo wax kasta loo qaban karo oo aanan dibad u baahanin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir ayaa xafiiskiisa ku qaabilay maanta safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya mudane alberg actis iyaga oo ka wada hadlay arrimo la xiriira horumarinta caasimadda kulankan oo goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee xafiiska duqa magaalada muqdisho ismaaciil cali sheekh nuur ayaa qodobadii loogu hadlay waxaa ka mid ahaa dardargelinta wadashaqeynta labada xafiis horumarinta mashaariicda ay dowladda turkiga ugu talagashay in ay ugu qayb qaadato dibodhiska iyo bilicda caasimadda shaqo abuurka dhalinyarada tababarada farsamada gacanta dib hagaajinta bulaacadaha biyomareenka iyo dib u cusboonaysiinta heshiisyadii iskaashiga ahaa ee horey u jiray safiirka dowladda turkiga u furay soomaaliya mudane alber actis ayaa ugu horeyn ugu hambaliyeeyey gudoomiyaha gobolka banaadir anaduqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir mas-uuliyadda culus ee loo igmaday isagoo intaa kadib ballan qaaday in la sii horumarin doono wada shaqaynta labada dhinac iyo howlaha lagu taageeriyo horumarinta caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa ugu mahad celiyey dowladda turkiga iyo shacabkeeda sida ay mar walba u garab taagan yihiin ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimadooda islamarkaana ay ugu qayb qaataan taageerada la xiriirta mashaariicda horumariyaneed halkaad naga dhegeysanaysaana waa reedow jeer markana warka dibadda sida lagu soo warmayo ugu yaraan sagaal iyo toban ruux oo falastiiniin ah oo ay ku jiraan siddeed caruur ah ayaa lagu dilay duqeymo cirka ah oo ay ciidamada israa'iil ka fuliyeen koonfurta khaza sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka maxalliga ah wararka ayaa sheegaya in hooye iyo afarteeda caruur ah lagu dilay markii xero barakacyaal oo ku taala almawaazi la duqeeyey sidoo kale qoys kale oo isugu jiray waalid iyo caruurtooda ayaa ku naf waayey magaalada ku dhow ee khanyunis milatariga israa'iil ayaa sheegay inay fuliyeen weerar dhowr ah oo lagu beegsanayay dagaalyahanada xamaas ee ka qayb qaatay weerarkii todobadii oktoobar laba kun iyo saddex iyo labaatankii ee ka dhanka ahaa israa'iil kaas oo sababay dagaalka khaza duqeymo dhimasho sababay ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa bartamaha iyo waqooyiga khaza halkaas oo wasaaradda caafimaadka ee xamaas ay sheegtay in guud ahaan kow iyo konton qof lagu dilay khaza afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay akhyaartan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawa na soo gaari waa naga inta cidduu warkayaga seegayna waxay dib ugu daalacan karaan barta ayna facebook ku leenahay raydo jowhar sidaas iyo nabadgelyo